بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى أبواب المساجد والجماعات مساجدي أبوابتي سواية yacnii abwaabtii ku saabsanayd axaadiidtii masaajidda iyo waljamaacaati iyo jamaacaadka yacnii salaatuljamaaca iyo masaajidda axaadiidta kusoo aroortay abwaabtoodii waayo meeshaan marka yaa lagu caddaynay qaala baabun waman banaa lilaahi masjidan qofkii ilaahay dartiis masjid u dhiso wbilisnaadi qaala xadahanaa abu bakr bnu abi shaybata qaala xadahanaa yuunus bnu muxamadin whuwa abu mحamed almuadib almuؤdib ثiqaة habt xadiiثhu fi اlkutb الsiتة qaala xadaثna layث bnu sacdi xaa وxadaثna abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaثna dawuud bnu cabdillaahi اljacfariyu wahuwa abu sulaymaan almadaniyu aljacfariyu waxaa loogu nisbeeyey cabdullaahi bnu jacfar ayuu ku abtirsadaa oo duriyat cabdillaahi bni jacfar waaye wahuwa saduuq rubama akhطأa rawaa lahu النasaa-iyu fi musnadi maliki wabni maajah marka min afraadi bni maajah waa la iska dhihi karaa qaala xadaثna cabdالcaزiiz bnu muxamadi wahuwa daraawardiyu jamiiعa can yaziida bni cabdillaahi bni usaama marka leyth iyo cabdilcaزiiz ibni moxamed adaraawardiy labadoodaba waxay ka warinayaan can yaziid bni cabdillaahi bni usaamata bni اlhaad whuwa hiqat can اlwaliid bni abi اlwaliid abu cuثmaan almadaniyu layin اlxadiid ayuu yihi ibnu xajar rawaa lahu اlbukhaariyu fi adabi mufra fi ladabi اlmufrad wamuslim wاlarbaca ayb marka ninkan ibnu xajar layin اlxadiid buu yihi laakiin abu zurca iyo ibnu maciin iyo yacquub ibnu sufyaan alfasawi iyo xa alcijli intuba waa tawhiiqiyeen ibnu xibbaanna hiqaadka ayuu ku sheegay oogaa marka in ninka layin ulxadiid ibnu xajar yiraahdo war baa ku jiro ma xoog badna waa inuu hiqo yahay can cuثmaana bni cabdillaahi bni suraaqata alcadawiy cuثmaan bnu cabdillaahi bni suraaqata alcadawiy abu cabdillahi almadani sibdu cumar cumar gabadhiisaa dhashay ilmaha ou cumar dhalay ugu yarayd gabadhi ugu yaraydoo cumar dhalay baa isaga dhashay ayb oo zaynab binti cumaraa la dhihi jiray wa huwa hiqatun weliya makata maka ayuu madax ka noqday rawaa lahu lbukhaariyu wabnu maaja ibnu maaja laba xadiido u wariyey bukhaarina hal xadiid ayuu u wariyey ninkan can cumara bni اlkhaaab cumar buu ka warina xadiidkana marka meeshaan waxaa la yidhi inqiaac baa ku jiro ayay bacdi ahlilcilmi dhaheen walidalika buusiiri misbaaxu zajaajaha xadiidkan wuxuu yihi hada isnaadu mursal cuثmaan bnu cabdillaahi bni suraaqata rawaa can cumara wahuwa jadduhu liummihi walam yasmac minhu kama maqlin buu yii xaafid ilmizi tahdiibu lkamaalka saasuu ku yidhi uu sheegay laakiin ibnu xajar tahdiibu tahdiibka wuxuu ku sheegay wuxuu yihi nacam waqaca musaraxan bisamaacihi isagoo cumar inuu ka maqlay ay caddahay ayaa waxaa ku dhacday buu yidhi cinda abi jacfar atabari fi tahdiibi اlaathaari lahu kitaabka abu jacfar atabari uu leeyahay tahdiibu laathaarka ayaa waxaa ku dhacay sanadkan xadahanaa axmed bnu mansuur qaala xadahanaa saciid bnu abi maryam qaala xadahanaa yaxya bnu ayuub qaala xadahanii اlwaliid bnu abi اlwaliid qaala kuntu bimakata wacalayha cuثmaan bnu cabdiraxmaan bni suraaqu yiri kada qaala kada fiihi cabdiraxmaan buu ka dhiga aabbaha magaciisa fasamictuhu yaquulu ya ahla makata inii samictu abii yaquulu xadiidkanuu sheegay marka man banaa masjidan yudkaru fii fiihi sm ullah marka aabbihiidda wuxuu u dhahaa awowgiis maadaama uu yahay waa iska aabbihiis oo kale awowga aabbo waa la yska dhahaa marka xadiidka marka samaaca ou sheegayo kaas idan marka tahdiibu tahdiibu laathaarka waxaa ku sugnaaday samaacuhu min cumar ibnu xajar marka wuxuu leeyahay mizi inuu inqidaac uu ku sheego wuxuu uga yimid buu leeyahay taariikhda waaqidi uu sheegay ninkaas inuu dhashay inuu dhintay iyo da-dii uu ku dhintay oo wuxuu sheegay boqol toban iyo sideeddii hijiriyada inuu dhintay boqol toban iyo sideeddii iyada waa taariikhda uu dhintay markaasuu wuxuu yidhi tuwufiya sanata hamaaniya cashara wa mi-a wa huwa bnu halaatin wahamsiin konton iyo saddex jir isagoo ah marka boqol iyo toban iyo sideeddii hadduu dhintay konton iyo saddex sanana uu ku dhintay cumar ma soo gaari karaa abadan maya leanna cumar labaatan iyo saddexdii buu dhintay dulxijo labaatan iyo saddexdeeduu dhintay marka boqol iyo toban iyo sideeddii u dhintay konton iyo saddexna waa ku dhintay miskeene taariikhdaas sidada shaki uga jiraan miskeeni karto labaatan iyo saddexdii ma dhalan karo kalabaadi isaga wuxuu yidhi waaqidi uu ka sheegay annahu caasha halaatin wa hamaaniina sana siddeetan iyo saddex sano ayuu noolaay na waa laga wariyey waaqidi marka haddaan siddeetan iyo saddexda xataa ka qabanno ma soo gaari karo waayo boqol toban iyo sideed marka aada ka goyso siddeetan iyo saddex maxay noqonaysaa waa sideed marka saddex laga jaro waa shan kow iyo toban yacni sideed marka saddex laga jaro waa shan kow iyo toban marka sideed laga jarana waa saddex marka goormow marka uu dhiman karaa soddon iyo wuxuu dhimanaa shantii soddon iyo shantii nin dhintay see cumar usoo gaari karaa marka cumar laatii saddexdii u dhintay ma ka maqli karo isaga marka xaafid ilmizi wuxuu ictimaaday taas laakiin labadaba ibnu xajar wuxuu yihi nadaraa ku jiro saas ma aha intii uu noolaay ayaa waxaa ku jiraa iyo taariikhda waa dhintayda ayaa nadar ku jiraa buu leeyahay labadaba nadar buu geliyey ayb xaafid ibnu kathiir isaga musnadulfaaruuqa musnadulfaaruuqa kitaabuuljihaad juska labaad afar boqol lixdan iyo saddex wuxuu yidhi wqad qaala alimaamu caliy bnu lmadiniy caliy bnu lmadini wuxuu yihi hada xadiidu mursal xadiidkan waa munqaطic liana cuثmaana bna cabdillaahi bni suraaqa lam yudrik cumara bna اlkhaaab cumar ma soo gaarin marka misi keliya ma aha marka xataa caliy bnu lmadini baa dhahaya ma soo gaarin taariikhda marka la fiiriyana inuunan soo gaari karin waa badan tahay waa badan tahay meeshaas marka inqidaac baa yaa ku jiri karo riwaayada marka tasriixa sheegaysana iyadaa u baahan lafteeda in yacni rijaasheeda iyo la fiiriyo u baahan bal inay maqbuulan yihiin iyo inka iyo in kale ayb mana ku caddaba xataa samictu cumara inuu dhahay muk samictu abi buu leeyahay mala aabihii caadigaa inuu yahay waa iska suurtagal iyada lafteeda can cumara bni اlkhadaab qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay buu yihi man banaa masjidan masjid qofkii dhiso yudkaru fiihi fiihi smu llahi ilaahay magaciisa lagu sheegaayo yacnii jumladani ka tacliil waayo oo liyudkara fiihi smu llah si ilaahay magaciisa loogu sheego darteed u dhiso bana allaahu lahu ilaahay wuxuu u dhisaa beytan guri ayuu fi ljannati uga dhisaa guri buu ilaahay jannada uga dhisaa marka xadiidkan macno ahaantiisa waa soo arooray isaga oo saxeixa iyo waa ku sugnaaday bal isagoo mutawaatirana waa timid uu soo arooro axaadiidta mutawaatirkuuba ka mid yahay laakiin da sanadkan ibnu maajah baan ka hadlaynaa min xadiidi cumar ah ayb wa bihi qaala xadaanaa moxamed bnu bashaarin wahuwa bundaar qaala xadaanaa abu bakrin alxanafiyu whuwa cabdاlkabيr ibn cabdالmajid albصriyu ثiqaة xadiiثhu fi اlkutb الsiتة qala xadaثna cabdالxamid bnu jacfari wahuwa cabdالxamid bn jacfar bn cabdالlahi bn الxakm صaduq rumiya bاlqadr warubama wahm rawaa lahu الbخaariyu tacliiqa wmslim اlarbacة can abihi aabihina waa ثiqaة rawaa lahu اlbخaariyu fi اladb اlmfrad wmslim اlarbacة عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال سمعت رsuuل الlhi صلى اه ل sلم يquل nebigoo dhahayaan maqlay man banaa لilaahi masجidا qofkii ilaahay dartiis masjid u dhiso bana اllaahu lahu alla waxau u dhisaa midlahu isagoo kale ayuu fi اljannati uga dhisaa isagoo kaleu jannada uga dhisaa yani ajri weyn buu ku mutaysana ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa صaxiix muslim baana werinayo iyo tirmidi min طariiqi cabdilxamiid bni jacfar بhda الإsناad bukhaarي iyana waa wariyey min طariiqi cubaydالlahi الkhawlaaniy can cuثmaan markii cuثmaan uu masaajidka dhisaayey oo u alwaaxyada iyo u aadna u naqshadeeyey waa tii dadka qaar ay ka hadleen cuثmaan oo markaas uu yidhi arrintan maad iga aada iiga hadlaysaan rasuulkan waxaan ka maqlay man banaa lilahi masjida bana اllahu mithlahu fi اljanة marka dhisidaas marka in la aasaaso markii hore waa noqon kartaa marka horeba la unko waxaa kale dhisidu noqon kartaa in markaasi la dayactiro oo masaajidkii marka isagoo dayactir u baahan ama yacni in lasii waasiciyo kale u baahan qofkii haddana qeyb ka mida dhiso masaajid unbau dhisay qofkii koowaad keliya un ma qaadanayo ajirka ayb oo cuثmaan wuxuu usoo deliishaday masaajidkii nebiga uu sii dayactiraayey wabihi qaala xadaثna الcabaas bn cuثman الdimashqiyu wahuwa abulfadl almucalim saduq ykhdi min afraadi ibni maaja qala xadaثna اlwaliid bnu muslimi can ibni lahicata qala xadaثanii abuاlأswad abuاlأswadkan waa mxamed bn cabdالraحman bni nawfal almadaniyu hiqaة xadiiثhu fi اlkutb الsitة can curwata can caliyi bni abi aalibin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama man banaa masjidan masjid qofkii dhiso min maalihi maalkiisana ka dhiso lilaahi ilaahay dartiina u dhiso bana llaahu lahu alla waxau u dhisaa beytan guri ayuu fi ljannati udhis uga dhisaa jannada dhexdeeda xadiidkani mucallim bicillatayn laba cilo ayuu ku ciladaysan yahay cillada koowaad waxay tahay abulqaasim aabaraani awsadka mucjamulawsadka wuxuu yidhi laa yarwi can ali laa yurwaa can caliyin ila bihada اlisnaad halkan isnaad unbaa cali looga warinayo tafarada bihi ibnu lahiica ibnu lahiica la gooni noqday wamaca dalika fahuwa ibnu lahiica ibnu lahiicana waa ibnu lahiica marka ibnu lahiica la gooni noqday keligiis waa cila marka mana ka warinayaan cabaadiladii ma ka warinayaan cilada labaad waxay tahay inqiaacu inqiطaacu maa beyna curwata wacaliy curwat bnu zubayrna cali kama maqlin curwo iyo calina inqiaac baa ku jira muqalطaay alxaafid muqalطaay sidaas ayuu yidhi ayb labadaas cilo ayaa marka xadiidku kuilad ku cilaysan yahay qoladan ayaga marka waxay leeyihiin alwaliid bnu muslim ayaa ku jira mudalis waa waqad cancana lakinahu qad tuubica washaykhu ibnu lahiica sayi اlxifdi wacurwatu lam yasmac min caliyin intaasay sheegeen marka cilalkii un marka xataa weliid ibnu muslim haddii la mutaabaceeyo ibnu lahiica meesha mar walba joogo ciladan oo curwana marka inuusan ka maqlin cali bn abi aalib waa meeshay taagantahay wabihi qaala xadahanaa yunus bnu cabdilaclى wahuwa الصdfiyu almisriyu hiqat qala xadaثna cabdالlahi bn wahbi can ibrahima bni nashiiطi ibrahim bnu nashiiط alwaclaaniyu hiqat rawaa lahu الbukhaariyu fi adabi اlmfrad abu dawuud wالnasaa-iy wbnu maaja can cabdillaahi bni cabdالraحman bni abi xusayni الnawfaliyu annawfaliyi wa hiqat caalimu bاlmanaasik xadiiثhu fi اlkutub الsitة can cطاء bn abi رbاxi can jaabir bni cabdالlahi ana rasuula اlahi sl slm qaal man banaa masjidan qofkii masjid dhiso lilaahi ilaahay dartiis u dhiso lilaahida marka waa qeyd haddii aan lilaahi loo dhisin ma soo gelayo ilaa culimmada qaar ay yidhaahdeen qofkii masjid dhiso ee magaciisa ku qoro fulaan ibnu fulaan baaniihi ninkii dhisay masaajidkan hebel hebel waaye ku qortay iridda masaajidka horteeda ku qortay masoo gelayo dhankan ma soo gelaayo yani mab lilaahi baa ka maqanay leeyihin waa dhici kartaa bacdinaas ayagu inaynan ku qoran nin loogu qoro ninkii dhib male marka isaga kuma qoranin fanfaarna kama ahayn ninkii ku qorayna hadduu ugu qoray yacni qofkaas in macnaha dadku ogaadaan inuu bulshada wax u taray iyo dhib male iyadan laakiin qofku hadduu ugu qorto in la ogaado markaasoo kale marka lilaahidaa ka maqnaanaysa haddii marka lilaahidu ay ka maqnaatana wax laga helaayo male man banaa masjidan masjid qofkii dhiso lilaahi ilaahay dartiis u dhiso kamafxasi qataatin shimbir buulkeed oo kale ah shimbir buulkeed la eg oo kale ah marka shimbirta buulkeeda wax yar waayo qofba ma geli karan meeshaas maxaa laga wadaa marka shimbir buulkeed laba macnoba waa ku jira macnaha koowaad wuxuu yahay mubaalaga ayaa haba yaraada macnaha masaajid yarba ha ahaado mubaalagaa ku jira haba yaraado macnaha labaadna waxaa dhici karta in laga wado ka walow kamafxasi qataatin macnaheeda ninkii masaajidka ka qeyb qaato oo mitir ama taako wax la eg dhis xataa dhisay ama dhulkiiba wuxuu gaday taako dhul ah dhulkiyaa la taataakeeyey taakadiiba intay kusoo aadaysaa la sheegay anu taakaan gatay ani taakaan gatay taakadaas marka uu gatay waa masaajidda nin dhisay uu la mid yahay oo weliba ula eg intaas saasna waa noqon kartaa ayb ow asqara ama kasii yarba buul shimbireed wax kasii yarba bana allaahu lahu alla wuxuu u dhisaa beytan guri ayuu fi ljannati uga dhisaa xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix duruq badan baana ibn wahab loogaga wariyey ayb mafxas waa calaa wasni madhab ayb wakada alufxuusu biwasni cusfuur waay waa meesha marka shimbirta ay ukunta geli gashato oo ay yani aysa waxyaabaha marka ay buulka ay samaysanayso ayb qaطaahna waa nooc min alyamaam ayb nooc shimbiraha un ka mida ayb qaala baabu tashyiidi lmasaajidi masaajida koryeelidooda in kor loo qaado wixii ku yimid caddaynteediiba u baab yahay yani masaajidii in aada kor loogu qaado wabihi qaala xadaثana cabdullahi bnu mucaawiyata aljumaxiyu wahuwa abu jacfar albasriyu hiqat mucamar rawaa lahu abu dawuuda wاtirmidiyu wabnu maaja qaala xadaثana xamaad bnu slma can ayuba ayub ibn abi tamiimata aلsakhtiyaniy can abi qilaaba abu qilaabat aljarmiy cabdullahi bnu zayd waayo can anas bni malikin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yihi laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yatabaaha annaasu ilaa ay dadka iskugu faanaan fi lmasaajidi masaajidda ay iskugu faanaan dadka oo qofka uu yidhaha keygaa kaa dheer iyo keygaa kaa qurux badan iyo keygaa aada kaaga yacni zakhrafada iyo habqurxinta keygaa kaa fiican iyo ay isdhahaan tabaahi macnaha waa iskugu faanid in la iskugu faano ayb meeshaasayna ka imaaneysaa tashyiidka tarjamada macnaheeda waayo mar haddii la yskugu faanaayo waxa la yskugu faanayo waxaa ka mid a dheeraynta ayb manaa keygaa kaa dabaqyo badan keygaa kaa dheer siyaalkaas in la yskugu faano ayb haddii marka masjidka dheerayntiisu haddii ay dabcan maslaxa ku jirto oo maalan masaajidkii dadka ma qaado dabaqyaa laga dhigay si dadka oo u qaado middaas maslaxaa ku jirta nacam dhulkii marka in kor looga faa'iideysto ma la mancinayo laakiin mujarad iskugu faan waa waxa laga hadlaya dheeraynta lafteeda haddii ay ka ay keenayso haddii la gaabiyo maalan dadka ku cibaadeysanaya masaajidka oo ku kululaanayo oo marka hawo iyo waxa aynan ka helaynin darteed haddii loo dheereeyo maslaxaa ku jirto iyadana marka ma ma soo gelayso waxyaabaha la reebay waxaa la mid a haddaan la dheeraynin carada iyo bacaadka iyo geesaha kasoo gelaayo masaajidka dhanba waa gaabanaaba isaga dhanba dariishadiisa qof qofka ugu joogayso lugtiisa soo gaaraysa marka haddii taa iyadoo laga cararaayo la dheereeyo wax dhiba kuma jiro ee dheereyn oo bimujarad tafaakur iyo isku faan waayo midda la reebaayo ama la diidaayo ayb xataa yatabaaha annaasu ilaa saacaddu ma dhacaysa ilaa ay iskugu faanaan dadka fi lmasaajidi masaajidda ayb waana arkaysaa waktiyadanba marka sida ay isugu faanka iyo sida aan masaajidda qaarkood looguba cibaadeysanaynin weliba rolalkaas khaliijka iyo waxaa laga yaabaa in masaajidkii weyn yahay oo zakrafo iyo qurxin maal badan lagu loogu bixiyey hal safna uusa buuxsamaynin salaadaha xataa maqribkii iyo salaadihii xataa dadku ay badnaayeen uusan saf buuxsamaynin marka taas oo kale marka masaajidda xaafadaha in laga dhiso baahina inay keento ayaa la rabaa baahi ayb وبه قال حدثنا جبارة بن المغلس وهو الحماني ضعيف من من أفراد ابن ماجه قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي وهو الكوفي مقبول من أفراد ابن ماجه عن ليث وليث بن أبي سليم ضعف وكجر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحويره araakum waxaan idin arkayaa satusharifuuna inaad dheerayn doontaan masaajidakum masaajiddiina bacdii aniga gadaashay kamaa sharafat alyahuudu yahuudda siday u dheereeyeen kanaa-isaha kanaa-isteeda wa kamaa sharafat innasaara nasaaraduna ay u dheeraysay diyacahaa kaniisadaheeda marka satadcaluuna bina'ahaa caaliyan waay dhismaheedaad dheeraynaysaan ilaa aada marka shurafaad aada u samaysaan oo dhismooyin dhaadheer aada u samaysaan ayb sidaasaa yeeli doontaan mana yacni ummadda yahuud iyo nasaarana in lagu dayda maaha xadiidkan marka isnaadkiisu waa dacfi baa ku jiro xadiid daciifa waayo jubaarat bnu lmuqallis yaa ku jiro waana daciif hadda ka horna maruna soo maray cabdulkariim laftiisu waa fi xayiz اljahaala layth bn abi sulaymna waa isagana waa ضaciif ayb waxyaabahaas oo marka xadiidku maclu mucal uu ku yahay laakiin dariiq kale latusakrifunaha kamaa zakrafat اlyahuud wالnasaara kaasa waad qurxin doontaan siday yahuud iyo nasaaro u qurxiyeen oo kale sababta marka qurxinta loo diidaa maxay tahay dadka khushuuci iyo salaadii buu ka tegsiinaa haddii masaajidka la xardho oo wax lagu qorqoro oo aada loo qurxiyo wuxuu keenayaa dadku inay fiirfiirsadaan oy akriyaan wax meelahaas ku qoran oo kale iyo akriyaan ta kale wixii qurxinta iyo sakhrafada lagu bixin lahaana waxaa laga yaabaa inay ummad kaloo masaajid la-aana masaajid u dhisi lahayd yaa laga yaabaa dad baahan in la sii lahaa yaa laga yaabaa marka maahan inta masaajidka inta baahidiisu tahay haddii la heli karo kasii badan marka waa waxyaabo kale ay keenaysaa wixii marka da baahiyo qofka ku cibaadeysanaayo muhiim u awaal waa la yeela nalalkaa kamida maalan wax lagu akrisanaayo dee ninkii ku cibaadeysanaayo nal waa u baahan yahay waqtigaan aan joogno haddii kuleyl aada u daran oo jiroo kale de wax un qaboojiya dadka in masaajidkii masaajiddii loo sameeyo qofkii yani cibaadadii lagu cibaadeysanayay taasi macno ay u leedahay ayb laakiin waxaan macno ku fadhinin qarash badanna lagu bixinayo mimber weynin badan iyo oo qarash badan oo ku baxayo keligiis aada loo qurxinayo iyo wax lagu qorqoraayo iyo masaajidii waxyaabaha khushuuciina tagsiinaya la diida wabihi qaala xadaanaa jubaarat bnu lmuqalis قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق وأبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون وهو الأودي ثقة عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عمل قوم قلع عمل كوذم محما هذا قتل وليد محمان إلا زخرفوا مساجدهم إلا هدو حماذا زخرفوه حي قرحيان مساجدهم مساجدو ذي قرحيان ضد عمل كوذم محماذا إلا مساجدي قرحيان qurxiyaan marka waxay tahay de qurux khushuuci dadka ka tegsiinaysay qurxinaan iyagii marka camalkoodii xun baa wuxuu tusaa inaan lagu cibaadeysanin laakiin layska qurxiyo masaajidda waxaad la yaabaysaa markaad aragto dowlado qaarkood oo masaajidda lacagaha ay ku bixinayaan iyo say u qurxinayaan aada la yaabayso aan ma ogolayn qaala allahu in laga dhaho qaala rasuuluhu in laga dhaho aan ogolayn bis maxaa lagu sameynaya kutuka ka bax qofkaas oo kale marka yacni kuwaan marka la tilmaamayo mausan noqonaynin qof camalkiis markuu xumaado masaajiddana waa qurxinaa cibaadadii iyo wixii masaajidda laga rabayna ma rabo in dadku diin masaajid ugu imaadaan oy ka fahmaan ma rabo kulley waxaa dhici waxaana inay gasho waman adlamu mima manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuhu wasaca fii kharaabiha qof marka yaa ka dulmi badan masaajidda ilaahay in alla lagu xuso ka mancinayo dabcan wixii qalad ku sheegayo waa laga celi karaa sabab haddii la sheegayo oo sababkaas waxaas iyo waxaas qalad waa masaajidda qofkan aqoon diinti uma laha ama masaajidkii baa laga yaabaa inuu wax ku dhex qaribaayo oo si xun dadka oo wax ugu sheegayo waa wax la fahmi karo laakiin taama waxay keenaya qofkii sawaabka iyo xaqa sheegayo cilmigiisa laga markhaati kacay shib afka in looga dhajiyo sharooto in afka looga dhajiyo miyay keenaysaa maya inay keento maaha saas meelo badanna waxaad arkaysaa caalamulislaami meelo fara badan oo kamid a waxyaabaha diinta unbaa contraband inta kale contraband maaha kii heesaayo kii balaayo baas la imaanayo qoobkacayaar iyo wax daran aflaamta xunxun waxaas oo dhan aada loo layskagama feeriyo keliya maxaa aada laysaga feerinaa diin yaa sheegaya bis waxyaabaha saas oo kale ummad qofku yani duwalku waxay duwal ku yihiin oo ay uma ummaddu ay dowlad ugu yihiin inay u ilaaliyaan daruuriyaadkooda daruuriyaadkana diinta ugu horeyso marka haddii diinta lala dagaalo oo la yidhaha naftiinaan ilaalinaynaa iyo maalkiinaan aan ilaalinaynaa diintiinana waa lagu tumanaa taas marka de dadku inay arrintaas yeelaan waxaa u sababay dadkaaba dad adduunye iska noqdayba maanta ninkii neef arya laga dhaco maanta dhan waa daba taagnaanana diin haddii ay dhib ou ku imaanayaana dantiis maaha waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaha adig diinta maa dadka ka xigtaa diintan ilaaha iskale iska dhaaf allah ilaashanayo aniga arigaanaan leeyahay ku leeyahay kana inuu ilaalina marka dad rootiga marka la qaaliyeeyana intaas ay u dhimanayso intaas u dhiman diinkuna yacni uu iska yahay dan aan ka lahayn xataa aan dareemaynin in diinkooda wax loo dhibaayo aan fahmaynin iyadana mus musiibada dadka asiibtay ka mid tahay maaha waxa qaldamay duwalka keliya ma qaldamina dadka annaga lafteenna qaladka uu nagu jiraa ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayna xaggee baa yajuuzu yacni uu ku bannaan yahay binaau lmasaajidi masaajidda dhismaheeda masaajidda dhismaheeda xaggey ku bannaan tahay ayb wa bihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamedin huwa طanaafisiyu qaala xadaanaa wakiicun وابن الجراح عن حماد بن سلمة عن أبي التياح الضباعي أبو التياح يزيد بن حميد والضباعي وهو ثقة عن أنس بن مالك قال كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نبي مساجد كيس بوسك وكيال لبني النجار بأسكال هاجري رير بني النجار ولا ظلمه ولو مركا رير بني النجار بالهيد ويل رير بني النجار wa kaana fiihi waxaa dhexdiisa ahaa naklun geed timireed geed geedo timiraa ku taallay wa maqaabiru qubuur ayaa ku taallay lilmushrikiina mushrikiin hore ayaa ku aasnay faqaala lahum nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ku yidhi nimankii lahaa dhulka haaminuunii bihi igula gorgortama yacnii qiimihiisa ii sheega waay haaminuunii bihi meeqaad iga siinaysaan dhulkan dhulkii marka de qofkii iska lahaa ama inuu waqfo ama in laga gato way dhul uusan qofkii lahaana bixinin waqaf ku bixinin laga gadanin in masaajid laga dhiso oo hadhowna kii lahaa uu yihaa aniga kama dhigin masaajid ma sax maaha ayb meesha masaajidka laga dhigaayo marka waa in milki qofkii iska lahaa ama ay milkigiisu saxda ah oo waqfo ama qofka uu gato ou si saxa intuu u milkiyo dabadeed ou dhulkii waqfo markaa nebigu wuxuu leeyahy sal l slam thaaminuunii bihi thamankii iyo qiimihii aan ka wada hadalna oo yacnii igala hadla qaaluu waxay yidhaahdeen laa na'kudu ma qaadanayno lahu u qaadan mayno dhulkan hamanan lacag abadan weligeyn lacag u qaadan mayno dheh qaala waxa uu yidhi fakaana nabiyu sal l slam nebiga wuxuu ahaa yabniihi inuu dhisaayey wahum iyagu asxaabtana yunaawiluunahu ay usoo dhiibaayeen dhagxaanta iyo alaabta ay usoo dhiibaayeen wاnabiyu sal l slam nebiguna yaquulu ou dhahayo alaa hooy ina alcaysha cayshu laakhira noloshu waa nolosha aakhiro nolol waa midda aakhiro faqfir lilansaari wاlmuhaajira ansaar iyo muhaajiriin u dembi dhaaf qaala waxau yidhi wakaana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayey qabla an yubna almasjidu masjidka intaan la dhisin ka hor xaydu meel buu ku dukan jiray adrakathu salaatu salaadda ay kusoo haleesho meeshay salaada ku qabatuu ku dukan jiray markaas ka hor nabiga sal l slam marka meel walba in lagu tukan karo waa ilaa meesha sharciga uu reebay maahan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa oo ibnu xajar yidhi fiihi jawaazu tasarufi fi lmaqbarati almamluukati bilhibati waalbayci meesha qabuuraha ay ku yaalaan laakiin dhulkaas ay dad leeyihiin dadaa iska lahay ayagaa ku aastay dad daday ku duugeen meesha dhulkii bay leeyihiin qubuuraha la leeyahay dhulkeeda la leeyahay in markaa lagu tasarufi karo oo loogu tasarufi karo hibo iyo beec labadaba yacnii dadka iska lahaa laga iibsan karaa ayaguna waa hibeey karaan markaas kadib maxaa la sameynaa qubuuraha waa la faagaa waa laga bixinaa meesha waa la faagaya marka waa la bixinaa hadday gaalo iyo qubuuro gaalo ay yihiin waa la faagaya waa laga bixinaa ayb weliba ayb marka wajawaazu nabshi lqubuuri اdaarisati qubuuraha baaba-ay in la qodi karo la faagi karo idaa lam yakun muxtarama waa haddii qabriga qubuurtu aysan ahayn qubuur la ixtiraamayo macnaa qubuur muxtarama waxaa laga wadaa qubuur qubuur geyr muxtarama waxaa laga wadaa qubuurta gaalada ka qubuur aan la ixtiraamaynin hadday oo horo baaba-day ay tahay wixii lafihii meeshii waa laga bixinaa meel kalea la geynaa meeshiis marka waa lagu tasarufi karaa dadkii iska lahay haddii laga gato ama ay hibeeyaan waaya haddee qof muslima haddii meesha ou lahaa dad muslimiin ay wax ku duugteen meeshaasi dhulkiina da iyagu ninka qofkaasba ou lahaa eeama isaga ou sidaas qeyb dhulkiisa kamida intuu dardaarmay maqbaraha laga dhigo uu yidhi oo sidaas maqbaro looga dhigay markaas in lagu tasarufo ma imaaneyso marka muslimiinna ay yihiin dadku dabcan ayb marka qubuur marka la leeyahay qubuur laguma tuka karo xadiidkan madii madi ma isdiidaayo iyo taas waayo markaan uu nebigu masaajidka ka dhigtay waaba laga bixiyeyba qubuur maba aha marka bictibaari maa kaanad weligeed ma la taagnaanayo haddii laga saarayba meesha qubuurihi baabkaas ma soo gaal ma aha ma noqonayo ayb ta kale qubuuraha ta kale waxaa kaloo ku jiro qubuuro gaalo maadaama ay ahayn wax ixtiraamba male cabsida laga qabo meeshii marka qubuur masjid yaan loo keenin cabsidii ahaydna meesha maba imaaneysa sababta waxay tahay de qubuur mushrikiin ama gaalo cid weyneyneysa male laakiin qubuurta ambiyada iyo saalixiinta waaye midda ay halista tahay in la caabudo ay imaan karto ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya wafiihi jawaazu salaati fi maqaabiri lmushrikiina bacda nabshihaa buyi mushrikiinta maqaabirtooda qubuurooda in lagu tukan karo goorma bacda nabshihaa markii la faaga ka bacdi oo laga saara meesha wa ikhraaji maa fiiha waxa ku jirana laga bixiyo meeshaas marka in lagu tukan karaa laga qaadanaa xadiidkan ayb wa jawaazu binaai lmasaajidi fi amaakiniha meesha laga saarayna in masaajid laga dhigi karo ibnu xajara intaasba sheegay fatxulbaari ayb wa bihi qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya wahuwa duhliyu qaala xadaanaa abu hamaamin اdalaal wahuwa moxamed ibnu muxabab abu hamaam waxaa la yidhaha moxamed ibnu muxabab calaa wasni muxamed waaye hiqat rawaa lahu abu daawuud wالnasaa-iy ibnu maaja qala xadaanaa saciid bnu saa'ib wahuwa طaa'ifiyu hiqat caabid can moxamed bni cabdillaahi bni ciyaad wahuwa طaa'ifiyu maqbuulu abu daawuud ibnu maajah baa u wariyaan can cuhmaana bni abi lcaas ana rasuula اllahi sal l slama amarahu nebigu wuxuu faray cuhmaan ibn abilcaas an yajcala inuu ka dhigo masjida aa'if daa'if masaajidkeeda xayثu meeshii kaana daagiyatuhum meeshii uu ahaa sanamkooda meeshii uu yaalay inuu masaajid u bedelo oo masaajidka masaajidka daa'if ou meeshaas ka dhigo ayb sanamkii marka daaqiyadoodii sanamkii laataw daaqiyatuhum laataw adaaqiya marka waa jamcuhaa dawaaqi dawaaqiduna maa kaanuu yacbuduunahu waxay caabudi jireen min alasnaami wagayriha sibd bn اlcajami sidaasuu yihi marka meeshaas waxaa laga qaadanaya marka jawaazu jacli اlkanaa-isi wاlbiyaci wa amkinati اlasnaami masaajida kanaa-ista iyo meelaha yahuuddu ku ay wax ku sameeyaan oo u ah macaabidda u ah iyo meelihii asnaamta iyo lagu caabudi jiray in masaajid laga dhigi karo ayb wakadalika facala kahiiru min asaxaaba in badan oo saxaabaduna sidaasay sameeyeen xiina fataxu lbilaad markay bilaaddii furteen jacaluu mutacabadaatihim mutacabadaatin lilmuslimiin meelahay baaqilka ku samey jireen meela muslimiintu ay ilaahay keliya ku caabudaanay ka dhigeen wagayaruu maxaariibahum maxaariibtoodiina waa waa waa bedeleen waa dooriyeen marka haddii kaniisad maalan dadki iska lahaa laga gato masaajid loo bedelo waa sax haddii marka meesha ay intay muslimiintii qabsadaan masaajid inay u bedelaan haddiiba xoog lagu qabsaday de meesha kanaa-is maba ku ooleysan haddii lagu qabsaday canwatan qasab haddii meesha lagu qabto iyo xoog de waxoodi waa labaa waa baaba-ayaan haddii sulxi lagu qabsaday oo la yidhi iyagu intay ama isdhiibeen ama heshiis ay ku ogolaadeen inay magaaladii muslimiinta maamulaan kanaa-istii hore ugu yaalay hore kaniisadihii hore ugu taallay waa loo ogolaana bis mid cusub ma banaano in lagu soo daro iyada lafteedana hadday dunto tarmiim iyo baabkaas ma la gelaya waxaa soo haray marka da meeshii ay magaaladii ay muslimiintu magaalo ka dhigeen oo awal aan hore magaalo u ahayn oo muslimiintii ay magaaleeyeen kaniisad lagama dhisi karo hadday ka dhisan tahayna waa la duminaa waa in la dumiyo mana banaano in laga sameey karo kanaas marka kaniisadihii ay gumaysi gumaystuhu ay samey ay ay dhiseen ee iyagii baaba dhulka boob ku haystay soo maha kaniisadda ou dhisay dhulkaba ma lahaynba asaga maogtahay kaniisadda uu sameeyey maxay ixtiraam oo yeelanaya ma inay ku taalla qalad waay in la dayac tiro iyo in lasii sameeyo warkeed daal kuwii ayaga dhulkoodii oo sulxiga lagala wareegay heshiiska lagala wareegay bis unbaa kuwii hore la deynayo mid cusubna ma loo ogolaanayo haddii meesha xoog lagu qabsaday hadday magaalo muslimiinta ay magaaleeyeen ay tahay meerkaas wax kaniisad maba ku imaan karaan adigu marka waxna waa laga alifay masaa-ishaasoo ibnu rifca kitaab uu leeyahay kanaa-ista iyo hadmigooda iyo mas yacni masar kiniisadihii ku yaalay waxaas oo uga hadlaayo ayaa jiraan dadka qaar oo marka qalla xaduhum min aliimaan dad nasiibkooda iimaanku yaraaday haddaan nan dhihin waaba la waayeyba haddaan nan dhihin ayaa iyagu waxay leeyihiin muslimiintaba masaajidda waa looga ogolayaa dhulka gaalada annaga keenna maxaan u diidaynaa in kiniisad laga dhiso ninkaas de ogow warkiisu waxaa waaye warkiisu wuxuu yahay annaga dhulkeenna in ilaahay lagu caayo maxaan u diideynaa way hadaa huwa xaqiiqatu xaalihi saas leanna kaniisad maxaa lagu haayaa caayo soo maha ilaahay soo laguma caayo waayo ilaahay wuxuu leeyahay laqad ji'tum shay-an iddan waxay ku sheegayaan wax weyn waayo ilaahay allihii weynaa uu leeyahay wax aad u foolxun oo ku tilmaamay xagga foolxumada ka weyn waay masaajid iyo kiniisadse ninka iskaga qiyaas qaadanayo ma caafimaad qabaa hadduuse caafimaad qaba jirka uu ka caafimaad qabo qalbiga ma ka caafimaad qabaa abadan leanna masaajidna ilaahay baa lagu weyneeyaa fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuhu kiniisadna ilaahay baa lagu caayaa intay isku jiraan waxyaabahaas oo kale waa dadka noocaasa inay dad ra'yi leh noqdaan oo idinkuna maxaad tiraahdeen in la dhahdo qaladayba ahayd masalan waxay in aasaaska diinta looga soo bilaabo la baro macnaa laa ilaha illa allahu in la baray u baahan yahay ayb dadka marka xadiidkan marka adu macaanidaas baa laga qaadanaa nacam ayib xadiidka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro moxamed bn cabdillahi bni ciyaad ayaa riwaayadiisa la gooni noqday oo saciid ibnu saa'ib ka warinayay ibnu xibaan baana towfiiqiyey fahuwa fii xayizi iljahaana وبه قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا عمرو بن عثمان وهو عمرو بن عثمان بن سيار ضعيف من أفراد بن ماجه قال حدثنا موسى بن أعين وهو الجزري ثقة عابد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وسئل وحال سؤال ابن عمر عن الحيطان يا لويدي بيرتا ديرك وكوريكسيا ماشي ديتك الوريجي tulqaa fiihaa lagu ridaayo dhexdeeda alcadiraatu saxarada iyo lagu ridaayo meel beeroo deyl wareegsan oo saxaro iyo lagu ridaayo maalan ama saxarada waxay noqon kartaa dee in lagu bacrimiyo geedaha iyo waxyaabahaas ama meesha waa deyr wareegsanoo maba la isticmaalay qashin iyo saxaro iyo waxbaa lagu tuuraa fa qaala waxa uu yidhi idaa suqiyat miraaran haddii dhowr jeer biyo lagu shubo oo fasalluu fiiha ku tukada haddii meeshaasi marka yacni biyaha lagu shubo biyaha ay ku biyo badan marka dhowr mar lagu sayro lagu shubo waxaan ujeedaa lagu daadiyo oo biyahaasu ay ka baxaan fasalluu fiiha ku dukada yacni meesha najaasta leh inaan lagu dukanayna laga qaadana ilaa in la dhaqa ma aha yarfacuhu ila nabiyi sal l slam nebigu u kor yeelayey xadiidka camr bnu cuhmaan ayaa ku jiro waana ضaciif qaala baabun baabun ayadaa kani baabun baab weeyaan almawaadicu alatii yukrahu fiiha الsalaatu meelaha la kahanayo salaadda in lagu dukado meelaha in salaada lagu tukado la kahdo caddaynteedii ubaabihan wa bihi qaala xadahanaa moxamed bnu yaxya wahuwa الduhliyu قال حدثنا يزيد بن هاrون وهو الواسطي أبو خالد قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه أجوجي وحماد بن سلمة عن عمر حماad سفyاn isku caطفan وحماad بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخdري meeشhaan marka waxaa ku jira daahirka waxaad moodaa sida daahirka ah sufyaan xadiidka dariiqa uu ku warinaa inay tahay can camr bni yaxya can abiihi can abi saciid waayo wuxuu isku cadfay sufyaan iyo xamaad markaasuu can camr bni yaxya can abiihi can abi saciid yidhi waxaad moodeysaa marka labada xadiidka isla simanay waa sufyaan iyo xamaad ibnu salama sufyaan xamaad isagoo gadaal iyuu ka keenay oo wuxuu yihi xamaad ibnu salama can camr bni yaxya can abiihi can abi saciid sufyaanna inuu sidaasoo kale dhahayaad moodaa daahirka saasaa u malayna waana u muuqataa sidaas marka laakiin sidaas saxiix ma aha habka uu usoo kaxeeyey alimaam ibnu maaja sanadka sanadkan sufyaan athawri waxaad moodeysaa marka xamaad iyo sufyaanba inay xadiidka ilaa abi saciid gaarsiinayaan walaysa kadalika oo xadiidu thawriyi waa mursal xadiidka thawri waa mursalo wuxuu ku eg yahay wuxuu leeyahay can camr bni yaxya can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam alardu kuluhaa masjid marka taabici oo nebiga u kor yeelaya xadiid idan arsala alxadiida athawriyu thawri xadiidka waa irsaaliye isaga mursal ahaan uu ku wariyey abu saciid ma sheegin tirmidi baana cilalulkabiirka ku caddeeyo wuxuu yidhi kاna الdaraawardiyu أحyaanا yadkuru fiihi abaa saciid warubamaa lam yadkurhu wالصaxiixu riwaayaة الthawriyi wagayrihi can camri can abiihi mursalun soo ma arkeysi abu caliin اطuusi isagana abu caliin اطuusi waa ninka iskale mukhtasar اaxkaamka mukhtasar اlaxkaamka waa mustakrajka tirmidi sunanu tirmidiga uu mustakraj ka sameeyey abu caliin iطuusi waa maطbuuc abu caliin iطuusi isaguna wuxuu yihi fi mustakrajihi cala tirmidiy saasoo kale isaguna sheegay oo wuxuu sheegay sufyaan الthawri xadiidka mursal inuu ka dhigay bayhaqina sunanulkabiirka wuxuu yihi xadiidu thawriyi mursalun waqad ruwiya mawsuulan yaa u wariyey mawsuulka xamaad ibnu salamo waay waxa warinaya mawsuulka walaysa bishayin buu yihi marka marka xadiidku waxaa la isku khilaafay mowquufnimo iyo m- waxaan ujeedaa mursalnimo iyo iyo mawsuul musnadnimo mursalkuu rajaxeen ayay rajaxeen marka bayhaqi iyo tirmidi iyo culimo badan kada fi sunani اlkabiir oo riwaayada mawsuulka walaysa bishayin buu yihi khilaaf kalena waa ku jiraa xadiidka haddaad u dhaba gasho oo fi- waxaa laga fii kownihi mawquufan ow marfuucan yani اkhtulifa fii rafcihi wa waqfihina waa laysku khilaafay wa sunan abi daawuudka wuxuu wariyey afar boqol sagaashan laba xadiidka ah can muusa bni ismaaciil qaala xadahanaa xamaad waa ibnu salama haddana abu daawuud wuxuu yihi xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaaxid can camrin can abiihi can abi saciid qaala muusa buu yihi abu daawud waa ku laabtay qaala muusa fii xadiidihi muuse marka xadiidkiisu waa xadiidkii xamaadi uga wari xamaad ibnu salama uu ka warina qaala muusa fii xadiidihi fima yaxsibu ana rasuula اllahi sal l slam yadkuruhu xataa riwa- xamaad ibnu salama waxaa jirta riwaayo shaki oo muujinayo in abu saciid la sheegay iyo in kale yacnii in waxaan ujeedaa rasuulka loo kor yeelay ma rasuulkaa loo kor yeelay mase waxaa lagu waqfiyey abu saciid shakiyuu ka muujiyey idan marka mowquufnimada iyo marfuucnimadana waa la isku khilaafay xadiidka mowquufnimadiisa iyo marfuucnimadiisa ayb intaasoo war ahaa marka xadiidkan intaas oo war ah ayaa xadiidkan ku jirta qaala qaala rasuulu llahi sal l slam alardu kuluhaa masjidun dhulkao dhan waa masjid ila almaqbarata qubuuraha maana iyo walxamaama iyo mus- meelaha lagu qubaysto oo dadku musqulaha iyo kale maaha xadiidkan marka buluqulmaraamka markau soo saaray khilaafkan waa ishaaray soo ma in la isku khilaafay ikhtilaaf uu ku jiro irsaal iyo wasli ayb marka riwaayada sufyaan thawri baa in badan marka ay xoojiyeen daarimi laftiisa abu maxamed idaarimi musnadkiisa wuxuu ku yidhi ou sheegay ana akharahum arsala alxadiida badankood xadiidka mursal bay ka dhigeen kun saddex boqol iyo sagaashan raqamka xadiidka laakiin musnad ahaan dad badanaa u wariyay xamaad ibnu salama abu tuwaala cabdulwaaxid ibnu isxaaq afartooda daara qطnina cilalka wuxuu ku yihi almursalu huwa اlmaxfuudu mursalkaa maxfuud ah riwaayada mursalada ah waayahay marka de qubuuraha inaan lagu dukanaynin axaadiid badanaa kusoo aroortay kan keliya ma aha sababta marka maqbarada aan loogu dukanaynin maxay tahay laba cilay culimmadu sheegaan cilo waxay leedahay sababta waxay tahay waxaa laga cabsanaya in lagu fidnoobaba khashyat aliftitaan imaamu nawowina waa baraarujina cilladaas lafteeda meerarka qaar uu sheegaa sharaxa muslimka iftitaan in lagu fidno baa laga imaamu shaaficina waa laga hayaa oo wuxuu yihi akhshaa inii akrahu an yucadama makhluuqu xataa yujcala qabruhu masjida khashyata alfitnati calayhi wa calaa man bacdahu waxaan nacayaa buu yihi in qof la la weyneeyo ilaa qabrigiisa masaajid laga dhigo waayo waxaan ka cabsanaa buu yihi fitnaan isaga uga cabsanaa dadka ka dambeeyana fitnaan uga cabsanaa imaamu shaafici marka fitnada waa caddeeyey soo maha kutubahana waa noogu yaallaan shaafici sidaas weliba markaad ugeysid shirkigu wuxuu ku bilaawdayba waxay ahayd ana qisata mabda'a shirki ama alishraak biاllah wuxuu ku bilowday alguluw fi saalixiin ibn xajar waa sheegaas ciladaas marka waa muuqataa xadiidka laftiisa waa ka muuqanayna waxaana ku tusaa ciladaas inay xoog badan tahay maqbaradii lama kala qaadqaadin laa tusalluu ilى اlqubuur qubuur waa caama laga dhihi lama kala qaadqaadin soo ma arkeysa oo lama dhihin qubuur la faagay iyo kuwo aan la faagin ma loo kala qaadin labadaba si guudaa loo sheegay cilada laakiin fuqahada shaaficiyada ayagu ay aada u caddeeyaan kutubahooda waxay tahay waa la kala qaadaa mambuusha iyo hayru mambuusha cilada ayaga najaaso waayay dhahay sababta aan qubuuraha loogu dukanaynin waa lilnajaasa hadday najaaso noqotay marka say najaaso u noqonayaan qubuuruhu marka waxay leeyihiin haddii qubuurahan ay cusub yihiin oo la faagay oo carradoodii hoose kor lasoo mariyo lasoo rogay waxaa laga yaabaa marka bay leeyihiin dhacaankii iyo dhiiggii iyo wixii markaas meelaha ku yaalay iyo yaa laga yaa kor soo maraayo waana najaas carunkaas iyo dhiiggaas iyo waxyaabahaas binaan calaa dalika waxay leeyihin hadday tahay in kaanat mambuushatan waa xaaraan haddii lagu dukado de najaas iyadoo lagu ag dukanayo lagu lagu dhex dukanayo haddii aynan mambuusho ahaynna markaas dhib ma lehay leeyihin leanna najaasadii waa laga waa laga ammaan yahay laakiin ciladaasi cillo istimbaad ay ku keeneen waayo shaaficiyada nas ma aha ciladaasi taas waa mid midda kale waxaa diidaya waxaaba kami waxaa diidayo ee nebigu sal ll slam qubuuraha uu reebay yahuuddana uu ku eedeeyey iyo nasaaradu nooca qabuuraha ay kiniisadahooda ka dhex sameey jireen oo nebiguna uu reebay in laga dhex sameeyo masaajidda qubuur hay ahaayeen qubuur ambiyaa saalixiin soo maa lacana allahu lyahuuda wالnasaara itakaduu qubuura anbiyaa'ihim wa saalixiihim masaajida ambiyada ilaahayna caradaba ma cunto oo ilaahay dhulka waa ka xarimay an yacni inay cunto nebi jasadkiisa marka ambiyada ilaahay laga tasawuri maayo dhacaan iyo waxaas marka iyo iyo dhiigooda intuu carada ku baxo oo caradii markaas sidaas ay u najaasowdo ma laga tasawuri karo ambiyada ilaahay ayagiina waayo waxaa la diiday qubuurahooda in masaajidda la keeno sheekh maxamed ilamiini shanqiidi suurat ulxijri tafsiirkeeda waa sheegaan arrintaas marka ciladaas xataa taasay ku bureysaa marka waxa soo haray waxay ta waxaa laga cabsanaya khashyat aliftitaan waayo meeshaas marka ciladu sidaas وبه qال xdثnا محمد بن إبراhيم الدمشقي وهuو محمد بن إبراhيم بن العلاء الدمشقي منkر الحديث من أفrاad بن mاجة qال xdثnا عبدالله بن يزيد وهuو المqري أبو عبدالرحمن ثقة عن يحيى بن أيوب وهو الغافقي ثقة عن زيد بن جبيرة أبو جبيرة المدني متروك روى له الترمذي بن ماجه عن داود بن الحuصين وهuو ثقة إلا في عكرمة عكرمة markuu ka warinaa maaha ورمya برأي الkhواaرج xadيثه في الكتب الستة عن ناaفع عن بن cمر qاaل نهىa رasuuل اللhi صلى اه علي سلم نبgu wxuu reebay أن يصلىa في سبع مawaaطنa تoddoba meel in lagu tukado في المزبلةi qashinqubka والمجزرةi meesha xoolaha lagu gowraco والمqبرةi qبuuraha وqاaرcةi طريqi iyo jidka bartankiisa والxamaami msqulaha meesha qubayska loo tago wamacaaqin ilibili iyo geela meelaha uu farfariisto marka geela uu biyaha cabo inta kalka labaad intaan lagu celinin meesha la fariisiiyo ou farfariisto ayb macaaqin meeshaasaa leedaha wa fowqa alkacbati marka macaaqin ilibil iyada de axaadiid kalena waa kusoo aroortay waaa meesha in lagu tukada waxaa loo diidaa geela inuu ku didaa laga cabsanaa isagoo markaa sujuudsan inuu ku is istaago geeli isaga halis khatar u yahay wa fowqa alkacbati kacbada dusheeda kore yani kacbadii dhismaha kacbada korkeeda iyaduna waxay tahay xagguu u jeesana kacbadiiba isagaa dul saaran saqafkii kacbada korkeeda dhow fuulo de xaggee u jeesanaa marka qibladii qiblo oo u jeesta ma suurtoobaysa xadiidkan marka ninkaa waxaa ku jiro maxamed bin ibraahim addimashqiy زayd بن jabيrna waa ku jiraayo matruuq waa ضaciif wbihi qaal xadaثna عlي بن dawuda whuwa الqnطriyu صaduq min أfraad بn maaجة ومحamed بn abi الxusein wa mحamed بn jaعfar الsimnani ثiqaة qaala xadaثna abu صاlح abu صاlح katib الleyث waay qaala xadaثni الleyث wa aleyث بn sacd qaala xadaثnii naafiع عan bni cmara عan cmara bn الخطاab ana rasuula اllahi sal l slam qaala nebigu wuxuu yihi sabcu mawaadina toddoba meel laa tajuusu fiiha asalaatu salaada kuma bannaano dhexdeeda daahiru beyt illaahi kacbada yani beytka alle korkiisa yani korka laga hadlaayo dabcan dabaqyada in laga soo du inaan laga soo duka karin maaha oo masjidulxaraamka hadda kacbada markay dhexda ku taallo dabaqyou leeyahay dabcan oo dabaq yani koowaad iyo saqaf suduux kore ayuu leeyahay qofka halkaas kasoo dukanayo isaga qiblada maka ma ka dhunsantaha ma ka dhunsana leanna iyadii oo hoos ku taallo qofkii kor markuu fuulo meel iyada ka baxsan korkeeda oo fuulo jihadii kacbada waa usoo jeesanaa soo maha waa usoo jeesan karaa kaas maaha waxa laga hadlaa waxaa laga hadlaa kacbada iyada lafteeda murabacaas inaad korka ka fuusho ayb hadhow marka dabaq in lagu dukado ama laga dawaafo ma banaana ha saasaan ufahmin waayo kacbadii qofka waa saana ugu sii jeeda saan markaas ayb ظاahiru beyt الlahi والmqbaraة والmزblaة والmجزraة والxamaam وcaطn الإbl وmaxajaة الطariiq iyo dariiqa bartankiisa xadiidkan cilaa ku jirta oo ciladu waxay tahay cabdullaahi bni cumar alcumari baa ka dhacay saqطa bayna الleyl wa naafic hadda annaga waxaa noo dhigan waxaa noo taalo xadaanii الleyt buu yihi abu صaalح qaala xadaanii naaficun buu yihi isagoo xadaanii dhahaya haddana labadooda waxaa u dhexeeya cabdullahi ibni cumar alcumari waana daciif cabdullahikaas saqdi baa marka ayaa riwaayadan ku dhacay walidalika alxaafid ibnu kahiir musnad ulfaaruuqa wuxuu ku yidhi juska koowaad boqol lixdan iyo kow xadiidkan markuu riwaayat albazaar uu sheegay iyo tirmidi hadalka uu yidhi markaabuu wuxuu yidhi fasaqطa min riwaayat min riwaayatihi alcumariy ayaa ka dhacay fainahu markaas ahay cafwan riwaayad warkii tirmidiyu sheego cabdullahi alcumari inuu ku jira ah markaa kadib baa wuxuu yihi lakin rawaahu ibnu maajah ibnu maajah baa wariyey waa tan riwaayadan aan kor joogno fasaqطa min riwaayatihi riwaayada ibnu maajah waxaa ka dhacay alcumariyu ayaa ka dhacay cabdullahi alcumari fainahu qaala waayo nasaa-i waxa uu ibnu maajah waxa uu yidhi abu saalix qaala xadaana xadaanii leytu qaala xadaanii naaficun buu yihi wasaqaطa cumarigaa waa dhacay ima min xifdi ibni maajah buu ka dhacay ibnu maajah xifdigiisau ka dhacay ow axadi shuyuukihi min xifdi axadi shaykhayhi labadiisa sheekh mid kamida xifdigoodau ka dhacay labada sheekhda waxaa weeyaan cali bnu daawuud iyo moxamed bnu abi lxusein ama isagaa qal ayaa ayaa xifdigiisu ka maqnaaday amase labadiisa sheekh ayaa xifdigooda uu ka dhacay wallahu aclamu bisawaab buu yihi markamarka saasayna culimmadu ay u badan yihiin meeshaan marka xadiidkan cabdullahi alcumari baa udhexeeya bayna alleyl wa naafic cabdullahi alcumariguna waa daciif xadiidkuna saasuu marka mucal ku noqonay cilalku marka waa khafi waay badanaa wax qaamid oo hadda sanadkan daahirkiisa haddii la fiiriyo ma la fahmayo haddaan marka culummada laga daalacanin waxay noqonaysaa uun wixii kitaabka laga fahmi lahaay ama xadiidka sixadiisa ama dacfigiisa wax ku xiran ayaa qofkii u ka kor tallaabsana nacan oo iskaga korbooda nacan marka cilladaasaa marka xadiidkan ku jirta هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه